أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa subaxnimo axada taariikhduna waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena saakay kuwada ugu doorka roon in ka badan labaatan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo kala duwan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya qarax khasaare lagu soo gaarsiiyey silibiyiinta kenya ayaa ka dhacay duleedka magaalada mandera oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga dowladda silibiyadda ah ee kenya culima usuuga u fadwooda kufaarta iyo murtadiinta ayaa sheegay in aan si naba looga adkaan karin mujaahidiinta bariga afrika kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay in xafiisyadooda ay dhex buuxaan xubno jawaasiis u ah dowladaha shisheeye wilaayada galgaduud ayaa ka warbixisay xamla dacwadeed muddooyinkii dambe wilaayadu ay ka waday degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowra diini ah u soo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan xaafadaha degmadaas askarta ibin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah ayaa isu soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee baay maleeshiyaad kala taabacsan somalilan iyo s c khaatumo ayaa ku dagaalamay degmada ceregaabo ee waqooyiga dalka soomaaliya intaas waxay ahayn dhegaystayaal qodobadii wararkeenna kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkaas oo dhammaystiran in ka badan labaatan isugu jirta saraakiil iyo murtadiin ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo kala duwan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya warkaasi war kaloo ku saabsan qarax khasaare lagu soo gaarsiiyey silibiyiinta kenya oo ka dhacay duleedka magaalada mandheera oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga silibiyadda kenya yaasir maxamed ayaa wararkaas inoo haya howlgalladani oo isugu jira dagaallo toos ah iyo qarax waxay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen kontaroolka maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa nisa ee xaafadda abagado ee degmada dharkiiley ee magaalada muqdisho dhimashadu waa hal askari oo murtad ah dhaawacuna waa askari murtad ah sidoo kale banaadir mujaahidiinta ayaa xalay qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku lugeynayay tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho waxaana cadowga gaaray khasaaro shabeellada hoose qarax xalay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada janaale ayaa lala eegtay guri ay ku qayilayeen maleeshiyaadka riddada ee nisa waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley sidoo kale shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay deegaanka buufow kuna sii jeeday degmada janaale dhaawacu waa laba murtad oo kale ah ooyow oo ah sarkaal taliyo koox ah iyo maxamed yariisow oo ah askari ka tirsan maleeshiyaadka riddada jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay xerada murtadiinta ee deegaanka buulaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo madaafiicda ayaa ku dhacay gudaha xerada waxaana madaafiicdaasi ku dhaawacmay in ka badan shan iyo toban askari oo murtadiin ah bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada xudur isla bakool waxay mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada waajid bay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen xerada murtadiinta ee makuunde ee magaalada baydhabo mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo saliibiyiinta kenya ah oo ka baxay gobolka wajeer kuna sii jeeday magaalada mandheera qaraxa ayaa hareeray gaari kooyal ah waxaana gebi ahaan halkaasi ku gubtay gaariga iyadoona askartii kenyaatiga ahaa ee la socday gaarigaasi kooyalka ah ay halkaasi ku noqdeen dhimasho iyo dhaawac diyaaradda herokobtar ah ayaana goobta ka daabushay bakhtiyada iyo dhaawacyada askarta saliibiyiinta kenya howlgalladani ayaa qayb ka ah weerarada lagu naafeynayo kufaarta iyo murtadiinta isu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta
mahadsaned yaasir culima usuuga u fadwooda kufaarta iyo murtadiinta ayaa sheegay in aan si naba looga adkaan karin mujaahidiinta bariga afrika walaalkeen nuur cali warsame abushayba ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya bashiir axmed salaad oo ka mid ah culimawsuuga u fadmooda gaalada ku soo duushay soomaaliya iyo xukuumadda dabadhilif ku ah ayaa tilmaamay in kooxda riddadu aysan ka guulaysan karin mujaahidiinta ilaa iyaga ay ku dayato wanaagga ay samaynayeen ama ay kaga ficnaato hadalkan ayuu bashiir axmed salaad sheegay isagoo ka hadlayay meel madal ah wuxuuna shaaca ka qaaday in kooxdii riddadu ay tahay mid taag daran oo xasrado badan dhex dabaalanaysa sidaa daraaddeedna ay tahay inaysan ka hadlin wanaag iyo horumar isagoo hadlaya ayaa waxa uu intaasi ku diray hadalkiisa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka wanaagsan tahay kooxda riddada ha noqoto dhanka garsoorka iyo dhanka ciidamada iyo dhinacyo kale oo kala duwanba marka ayaga waxaan ka adkaanaynaa iga raalli ahaada markii aan ka fiicnaano baan ka adkaanaynaa markii askarigeennu kooda ka fiicnaado markii maxkamadeenu tooda ka fiicnaato magaranaysid marka annagoo intaasoo dalool leh oo intaasoo xooga leh oo intaasoo dacfi a leh in aan maaragtay hal meel ku dhegnaa aniga ilama qumanaa arrimahana marka laga hadlayo si lilaahinimo ah baa looga hadlayo si caadifad ah ama si deg deg ah ama si iska xamaaso ah loogama hadlo inta badan hadalladan oo kale waxaa jeediyaa kuwa doonaya in kooxdu riddadu ay noqoto mid shacabka kasban karta balse waxaan looga fadhiyin in kooxdu riddadu ay dadku cadaalad u samayso marba haddii nidaam daaquda ay ku dhaqmayso mahadsanid abushayba kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay in maamulkooda ay ka dhex buuxaan xubno jawaasis u ah dowladaha shisheeye marwaan maxamed ayaa warkaas inoo haya iyadoo xildhibaanada saraakiisha iyo madaxda kooxda riddada soomaaliya ay yihiin kuwo jawaasiis ah oo u wada shaqeeya dowlado shisheeye islamarkaana fuliya danaha dowladahaasi kuna dhibaateeya shacabka soomaaliyeed waxaa arrintaasi qaraya murse xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha riddada ah isagoo ka hadlayay shirka dhacay muqdisho ayuu ra-iisul wasaaraha riddada murse xamse sheegay inay jiraan xubno murtadiin ah oo jawaasis u ah dowlado shisheeye wuxuu sheegay inay xukuumadda riddada ku jiraan xubno uu ku tilmaamay dabadhilfyo dowlado shisheeye u shaqeeya xamse cabdi barre ayaana soo hadalqaadeen dowladaha ay u shaqeeyaan xumahan balse wuxuu tilmaamay inay cadad ku yihiin dadka soomaaliyeed dabadhilif baa inaga buuxsamay oo shisheeye oo shaqays milan ah waxaa inaga buuxsamay dabadhilif oo dadkeenu waa dabadhilfyo kale waaye waa isku midun waxan marka dabadhilfyadu way badan yihin marka nooc oo waxaan maraynaa marxalad dullinimo ah ayaan maraynaa dowladaha shisheeye ee taageera kooxda riddada soomaaliya ayaa kooxda riddada iyo maamul goboleedyada ku yeeshay xubno u fuliya shirqoollada ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ee ku nool soomaaliya waad mahadsan tahay marwan wilaayada galgaduud ayaa ka warbixisay xamle dacwadeed muddooyinkii dambe wilaayadu ay ka waday degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya xamlatu musab ibni cumeer ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga galgaduud taas oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka socotay wilaayada goobaha ay soo martay xamlada oo shicaarkeedu uu yahay ajiibuu daaciyallah ayaa waxa ay kala yihiin deegaanka bargaan deegaanka ceelshiil degmada ceelbuur iyo kuwo kale oo ka mid ah wilaayada wafdi uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid ayaa kormeer ku mariyey deegaanada xamlada dacwiga ah ka socota ayaa soo gaaray deegaan hoostaga degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud fagaaro ku yaala deegaanka bargaan ayaa waxay kula hadleen wefdiga kormeerka ah dadka muslimiinta ah ee deegaankaas dadka ka faa'iidaysanaya xamlada ayaa ah in ka badan kun qofood sheekh abukhaalid ayaa si weyn ula dardaarmay dadka deegaanka bargaan iyo nawaaxigiisa maanta waxaan soo booqnay meeshaan xamlada ku socoto dacwiga ah xamladan magaceeda waxaa la yidhaahdaa xamlatu musab ibnu cumeer daacigii kabiirka ahaa loo yaqaano safiirulmadiina nabigu sal alla alay wasalam oo u diray madiino dacwada meeshaasay nabag uga hormaray oo gaarsiiyey saxaabigaas jariirka loogu magacdaray shacaarkeedan waxaa la yidhaahdaa ajiibu daaci allah meelo kaley soo martay jacar ayay soo martay ceelshiil degmada ceelgaras ceelbuur magaalada bergana waa ujeedaan waad ogtihiin waxay aad iyo aad ugu dadaasha bulshada si loo gaarsiin lahaa dacwada islaamka gaar ahaan dacwada maaragtay meesha muhiimkeeda dacwatu tawxiid ila allahi subxaana wa tacaala arrintaasoo ah wadiifadii ama shaqadii rusushii ambiyada ilaahay rusush ilaahay soo diray adduunkan soo maray dhammaantooda shaqadooda maxay ahayd addoomaha allah subxaana wa tacaala inay gaarsiiyaan hadafkii ilaahay ugu talagalay meelaha laga bilaabay xamladaas ama xoogga saarayso waxa waaye tawxiidkaas iyo salaada iyo waxyaalahay la xiriiro oo qofka islaamnimadiisi iyo camalfalkiisi ilaahay ka caawudi lahaa inay u saxnaato waxaana noo sheegay ama u jeednaa in goobo badan hadda waxbarashada deegaankan ay ku socdaan ee dad kun ka badan ay diiwaan gashan yihiin ay u imaanayaan waxbarashada inaan baraarujiyo aad iyo aad u soo dhoweeyo meeshaan hoosha dacwiga ku socoto odayaasha hadda yihiin culummada hadda yihiin qaybaha bulshada dhammaantood ay maanta u taagan yihiin fursadan in laga faa'iidaysto marka qadiyadaas insha allahu tacaala waa adkaynaynaa ducaadda si ay sheegeen deegaanka maamulka jooga oo degmada galhareeri gaar ahaan arrintaas insha allahu tacaala ee saad ugu taagan tihiin inaad maaragtay si labalaabtaan oday ku hadlay afka odayaasha deegaanka ayaa yidhi roob intuu da'aa la doogta waxaa la yidhi roob intuu da'aa ayaa la doogtaa haddii ayna dhaafto ee hadhowdii aan ku shallayno war culummadii dacwadiinna soo gaarsiisay kama faa'iidaysan haddii hadhow lagu shallaayi doono waxaan leennahay hadda ha laga faa'iidaysto hadhowdii waxaa dadka anfacaya tawxiidka salaadda oo si dhaba loo barto taas ayaa reer anfici doonta wadaadadaani waxay nooga digayaan hadhowdii qabriga markii la galo ee fuuskada layska dulmaray marka aad booqato baraha ka socota xamlada muscab ibni cumeer waxaa kuu muuqanaya dadka oo ku mashquulsan diyaarinta cashiradooda mahadsanid cabdiraxiin maamulka islaamiga degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowra diini ah u soo gebagabeeyay bulshada ku dhaqan xaafadaha degmadaas walaalkan cusmaan dhuubow ayaa warkaas inoo haya bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ah ayaa nasiib u helay in wakhti kasta ay bartaan diintooda islaamka iyagoo dhanka kalena loo dhammaystiray qaabka ugu fudud ee ay ku baran lahaayeen haddii ay tahay macallimiin u diyaarsan iyo halkii lagu baran lahaa waxaana arrintaasi ay ka qayb qaadatay in dad badan ay ka faa'iidaystaan fursaddaasi dhanka kale maktabka dacwada ee mujaahidiintaha ayaa markasta maraaxiil cusub ku soo kordhiya qaabka waxbarasho ee bulshada ku nool wilaayaadka dhowaan degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa laga daahfuray mashruuc cusub oo dadka lagu barayo diinta taas oo ah in xaafad xaafadda la isugu xiro bulshada kadibna la siiyo duruus nidaamsan islamarkaana loo sameeyey bilow ilaa dhammaad arrinkan oo markii ugu horreysay laga dhaqangeliyey magaalada jilib ayaa waxaa ka faa'iidaystay xaafadaha magaalada jilib qayb ka mid ah kuwaasoo tir ahaan dadka ka faa'iidaystay qaybta koowaad ay gaarayaan saddex boqol oo ruux una badan haweenka ay cusleeyeen carruurtooda ee aan fursadda u helin in ay tagaan goobaha waxbarasho munaasabad lagu soo xirayay dufcadii koowaad ee xaafadaha waxaa lagu qabtay markaska sumaya waxaana kasoo qayb galay qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib culimo iyo waxgarad sheekh maxamed balle ayaana haweenka iyo guud ahaanba bulshada kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada cilmiga sharciga saddex xaafadood oo ka mid a xaafadaha jirib dowrooyin loo hayay arrinta ayadaa ah ilaahay baa idin waafajiyey cilmiga aad baranaysaan ciyaar ma aha waa aakhiradiinnii weeya waa adduunkiinnii weeya adaa ku intifaacaya salaaddaa ku tukanaysaa waad ku soomaysaa waad ku xajinaysaa sadaqadaad ku bixinaysaa waladkaagaad baraysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu aayad kale ku yidhi innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa waxaa alle ka cabsada addoommadiisa cilmiga leh waxaa inoo ballana inaan aan cilmiga laga harin dugsiga kuugu xiga tag wakhti sii ha ka harinina mid ka mid a macallimiintii cashirada siinayay xaafadaha ayaa ka hadlay muddada uu socday mashruucan iyo dadka ka faa'iidaystay geedkantamay baan fadhiynahan dooridiitan oo hanin bilaawati maalintii oo sabtada hayti kun afar boqol afartiyo shan bilii oh shalaad oo maraasu laawati kow geekamaana hayaa gabagabadii aan fadhiyin meelamay baa ku fahmaase dantaliley cilmigee la dhamaayo la gabagabahay macnaaga ma ah laakiin walnyarka inis faa'iideeyoyku haddahaay oo muddadii lahaan ku targalaya dhammaatay muddada dhammaatay maahin cilmigii ma dhammaan weli cilmi kowma roog saa daraadiya may baa la dardaaramaana dadkii oo dowrada qaaday wal alle waliba dowradii ku faa'iidaysadeen intii may larhaay ilaahi subxana wa taala inku obsadaano iyo naftiyoona ka camal falaan dadkii may larhaay walaaladii ahaay qaraabadii ahaay darasi ahayn intii iyo deersiyaan iyo may larhaay aan is dardaarmaan qaar ka mid ah haweenkii ka faa'iidaystay ayaa dhankooda soo bandhigay wax ka mid ah duruustii ay ku qaateen markaska sumaya oo halkii ugu badneed ee ay ka socotay duruusta الطهارة الطهارة وحال هي أيضا رفع الحدث حدث إن لسك كرياله وإزالة النجاسة نجاسة إن لسك زوليه وسائل الطهارة أربع أفرواي هي أيضا الماء بيو إن لسك زوليه التراب عر إن لسك زوليه الذبق إن مجديان لسك زوليه مغار كل مجدي الحجر يرجح إن لسك زوليه أو ما يقومه وحي أو أقوم مقامه مقام كيسة بوسك استاجه الزكاة وسكده هي أيضا حق وحق واجب لواجبية في في مال المال هو واجبية مخصوص يا لقارية لقارية لي لضائفة ضائفة هو واجبية مخصوصة يا لقارية لي إذن في وقت وقتنا لقاضة مخصوص لقونية لي كم أركان لا إله إلا الله أركان لا إله إلا اثنان وهما النفي والإثبات ما هو الداقوت الداقوت هو كل ما تجاوز به العبد وعبده من معبود أو متبوع أو مطاع الولاء هو الحب والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين dowladda waxay noo socotay in badan muddo waxaan ka faa'iidnay wax badan macallimiintii oo juhdi badan noo bixisay oo dadaal badan noo bixisay walaalaheen mujaahidiinta ilaahay ajir ha ka siiyo gaalada allaha jibiyo wax badan baa ka faa'iidnay alxamdulilah waxaan ka tirsanahay xaafadda howlwadaag waxaa inoo soo gabogabowtay dooro oo noo socotay maalmo dooradaasoona aan ka faa'iidnay waxyaalo badan waxyaalahaasoo ka mid ah dahaarada salaada daaquudka waxyaalo badan ayaan ka faa'iidnay alxamdulilah ilaahay ayaa ku mahadsan waxaan ka socdaa xaafadda bandarjidiid waxay noo socotay dooro toban iyo afar beri waa inoo soo gabagabooda si fiican ayay nooga soo gabagabooda insha allah waxaan rajaynaynaa mar walba in uu noola soo celceliyo insha allahu tacaala alxamdulilah waxaan ku qaadanay sida tawxiidka ee dahaarada waxaan ku qaadanay xajka iyo soonka faa'iide aanaan horey u haysanin ayaan ka helnay alxamdulilah waxaan aad ugu mahadcelinayaa allah oo noo suurtogeliyey inaan ka qayb qaadanno dowladda salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dhankooda bogaadiyey ololaha dacwo ee ka socda wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kaasoo ay ka faa'iidaysan doonaan inta badan bulshada ku nool wilaayada marka maanta may kasa qayb galanay dowro maanta likasi hirooyo degmada jilib oo beryahanba oo gabdhaha cafiifaadka ah oo dowradaas onka socdaaydi oo walla baraay alxamdulilah ilaahay mahadsan gabdhaha beryahanba oo on dhabar adeegeen marka gabdhaha may ka boori lahaayay hadda macnaha doontiya la siin saaray marka maylan baahanye ina sii ziyaadsataan intan macnaha iyo inka badan ayaa dhammannimo dhow askarta ebiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah ayaa isu soo dhibay wilaayada baay warkan waxaa inoo haya walaalkeen abo xasaan askartan taa'ibiinta ah oo gaarayay laba askari waxa ay ka kala yimaadeen magaalooyinka muqdisho iyo buur xakabo oo ka kala tirsan wilaayaadka banaadir iyo baay mid ka mid a askartan taa'ibiinta ah waxa uu ka tirsanaa maamulka riddada ah ee isku magacaabay koonfur galbeed si gaar ah wuxuu ula shaqaynayay ciidanka waxa loogu yeero daraawiishta halka midka kalena uu ahaa askari ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo ka howlgelayay magaalada caasimadda ah ee muqdisho muddo sannado ah oo murtadiinta ay la shaqaynayeen kadib hadda ayuu allah waafajiyey toobada waxaana iyagoo taa'ibiina lagu soo bandhigay degmada buulo fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay markii toobada loo qabtay kadib ayay askartan la hadleen idaacadda islaamiga andalus waxay ka sheekeeyeen wakhtigii cadowa ay ku biireen muddadii ay ka tirsanaayeen iyo waxa hadda keenay inay ka soo baxaan safka murtadiinta magacay siid cali ismaan maxamed shaqaday ma haytay inoo maarane daraawiishtaasa ka biirsanay haddana maasha allah ilaahay yaa haddana ha oobi alxamdulilah taasa mahadle haddana musliminta ankoy hanuu hay dhowaayan maasha allah ilaahay kheersi intii meela roogdana ma aragna ilaahay yoona ma aragna loqontiyo han kabiyoon toban sana amala ka biirsanay buuro kablay dhiboonka gali meelii han kabay dhibaato badan oo ankooba maana iyo kala kulami baaha daruuf baniaadanna hegelayo maarna maxay ka tirsanay military ciidan hoog ha laba san laba sanaa la shaqeyna wal faa'iido le male wal isaameyo insha salaadi ilahay kor qoysno insha allah ilahay jidyahay male kiifay le seedan oo muslimiin oo hata gurin haysana inshagada oo lama miilay baryo oo iyagona aan ka tirsanay barme baa lanka iska dhaaf oo lanka guriga iska dhaaf markuun mili rafaal guriga waxay sheegeen askartan in si weyn loo soo dhoweeyey markii ay soo gaareen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay
al-shabaab meenka koy hoosow meelanka koy kadib meela haddana mootaha ka rahi basigedi haddana koy basigediha ka bahi haddana boolfulaya rogata saadan ilaahay maasha allah meelbasaada maasha allah muslimiinta iyada hayn dhawaahiya iyada hayn dhawaahiya abaarjo ilaahay gudukor lambinaadan ama guduko ugu dambeyn waxay fariin dhaxalgalla u direen maleeshiyaadka safkooda ay ka soo baxeen ee weli ku adkaysanaya inay la shaqeeyaan cadowga iyagoona ugu baaqay inay ka soo baxaan safka gaalada muslimiintana ay ku soo biiraan innaas ka taban walyaal male meela manshaar magaadat hagge oo dhinaca haddana oo ilaahay amar jejir ilaahay geyn ma arane lan salaadi war iska tashkiilayawn haddana ma jara in haska katabaano isku koyaan saanantan haska dhiibiyan isku koyaan waalid yoon kaa tumaan
labadan askari ee taa'ibiinta ah ee lagu soo bandhigay degmada buulafulaay waxay daba socdaan askar taa'ibiin ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey si xawli ah u soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay kuwaas oo si weyn loo soo dhoweeyey islamarkaana hadda ka mid a dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada
maasanid xasan ugu dambayntiina maleeshiyaad kala taabacsan somalilan iyo s c khaatumo ayaa ku dagaalamay degmada ceerigaabo ee waqooyiga dalka soomaaliya casam carafaad ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya galinkii dambe ee shalay waxaa magaalada ceergaabe ee xarunta gobolka sanaag ka qarxay dagaal u dhexeeya maleeshiya kala taabacsan maamulada shaadala dirarka ee lagu kala magacaabo somalilan iyo s c khaatuma dagaalkan ayaa si gaar ah waxa uu dhex maray maleeshiyada waxaa loogu yeeray booliska maamulka fadhigiisu yahay hargeysa iyo maleeshiya taabacsan maamulka fadhigiisu yahay laascaanood iska horimaadkan ayaa laga soo wariyey inuu ku faafay oo maleeshiyada ay dhex galeen xaafadaha magaalada ceergaabo jabaqda rasaas iyo daryanka hubka culus ee laisku adeegsanayay dagaalka ayaa laga maqlay gudaha magaalada muuqaal koobana lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya guri uu ku habsaday hoobiyo ka mid a hubka culus ee laisku adeegsanayay dagaalka inkastoo aysan ka dhalan khasaare nafeed marka laga tago burburka uu geystay khasaare kala duwan inuu jiro ayaa lasoo wariyey walow aan faahfaahin rasmi ah laga helin dagaalkan ayaa daba socda iska hormaadiyo horey ooga dhacay ceergaabo oo u dheexiyey maleeshiyada labada maamul ee kala fadhiya hargeysa iyo laascaanood mahadsanid casaam warbixintiisaas dhegaystayaal waxay u dambeysay warkeennii subaxnimo ee saakay tan iyo kulantadeena dambe warkan lamida intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir